waxay madaxdu walaac ka muujiyeen abaaraha baahsan ee saameeyey guud ahaan dalka gaar ahaan shacabka labada dowladood iyagoo ku baaqay in gurmad degdeg ah oo bani'aadamnimo lala soo gaaro shacabka ay abaaruhu saameeyeen iyagoo ka mahad celiyey dadaallada hadda socda amniga in la iska kaashado guud ahaan amniga iyo xasiloonnida la dagaalanka argagixisada isweydaarsiga xogaha amniga xoojinta hannaanka federaalka madaxdu waxay isla qaateen in ay ka wada shaqeeyaan horumarinta iyo tacbagelinta hannaanka federaalka iyagoo kala kaashan doono dowladaha kale ee xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka soomaaliya doorashooyinka madaxdu waxay isla garwaabsadeen in qabsoomidda dardargelinta iyo dhammaystirka doorasho daahfuran ay xal u tahay horumarka iyo badbaadada dalka